bismillahi alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam amaa bacdu maanta iyo maalin talaataa bishuna ay tahay tobanka rabiicul awal kun afar boqol soddon iyo afar hijiriga waxaan muslimiinta uga warbixinaynaa camaliyaad kala duduwan oo ka dhacay saddex wilaayo wilaayaadka kamida ay mujaahidiintu dagaalka ka wadaan cadowna ay uga horjeedaan darta koowaad waxay ahayd wilaayada banaadir meesha labaadna waxay ahayd wilaayada jubbooyinka gaar ahaan kulbiyow barta saddexaadna waxay ahayd wilaayada ba iyo bokool gaar ahaan deegaanka la gafgududa udhexeeya magaalada baydhabo iyo manaas wilaayada muqdisho maantay saaka barqadii markay ahayd waktigii muqdisho mujaahid ka tirsan mujaahidiinta gaar ahaan guutada istishaadiyiinta waxa uu weerar ku qaaday keligaduulkaasu guri ay deganaayeen sirdoonka murtadiinta gurigaas oo ku yaala xayndaabka madaxtooyada camaliyadaasna ilaahay subxaana watacaala waa uu guulayey keligaduulkaas uu fuliyey mujaahidka istishaadiga ah wuxuuna meeshaa ku dilay toddoba oo murtad waxaana meeshaa sidoo kale ku dhaawacmay intoo kaleeto oo ama kasii badanba ayaa ku dhaawacmay dhammaanna meeshaas iyo dhismahaasna waxaa soo gaaray khasaare xoogla uusan sahal uga soo kaban doonin ilaahay baa ku mahadsan ilaahay mujaahidkaasna ha ugu dambi dhaafo camaliyadaas uu qadimay muslimiinta oo dhanna ilaahay subxaana watacaala xaggooda ha ka abaalmariyo khayr midka ugu wanaagsanna ha siiyo camaliyadaas oo sida runtii aan ahayn kuwa ugu horreeya oo lagu beegsado meelaha cadowga aadka u ilaaliyo uu isleeyahy waa ku badbaadaysaa sida madaxtooyada iyo xaana iyo meelaha lamidkaa oo horey hadda ka hor loogu fuliyey haddana maantana uu ku fuliyey mujaahidkaasu laguna fulin doono sidaa ugu socon doonta taas oo ah arrin markhaatima doontaa inay mujaahidiintu ku xoogan yihiin muqdisho iyo meelaha ay aadka u ilaaliyaanba inay ka fulin karaan oo isleeyihin waa ku badbaadaysaan camaliyaadka nooca ay doonaan ilaahayna ugu suurtagelin doono ayay ku tusinaysaa waxayna camaliyadaanu sida runtii jawaab cad u tahay gaaladaas ama murtadiintaas qaybta weliba sirdoonku xadgudubyada ay ka wadeen maalmihii dhaweyd muqdisho oo ahayd inay hal maalina qabteen laba kun dad kor u dhaafaaya maalin kalena ay sidoo kale kun maalin kale intoo kale ayagoo dadka maatada ah oo haweenka iyo maarata waxa weya dhalinyarada iyo dadka maarata waxa weya u xoog sheeganaya oo xabsiyada ka buuxinayay in loo aaray maadaama ay min addiin ay kamid tahay waajibaadka ay kamid tahay mustadcafiinta in loo gargaaro waxa weye meeshaana waxaa ku dhintay toddobada qof oo dhibatooda murtad kamida niman dadkii aadka u dhibahaya kamid ah oo waxa weeyaan dhibaatada hormuudka ka ahaa mar dambana insha allahu tacaala ma dhibi doonaan dadka reer muqdisho intooda hadhina waan kusoo soconnaa inta haddaan camaliyadda uga gudbo kulbiw oo ku taalla wilaayada jubbooyinka maanta goorkii mujaahidiinta gaar ahaan qeybta ciidanka lugta waxay weerar ku qaadeen deegaankaas waxaa ku sugnaa koox murtadiina ayaa deegaanka gudihiisa ku sugnaa mujaahidiintuna markii ay dagaal la galeen wakti kooban soconahayey oo ay isaga baxeen murtadiintaas oo ay ka farxadeen meeshaas dhammaanna deegaanka waxaa gacanta ku dhigay ciidamada lugta mujaahidiinta muddo kooban kadibna amar ayaa lagu bixiyo taliskooda ugu yimi inay dib uga soo gurtaan si nabad qabta ayayna dib uga soo gurteen dagaalkaasna si guula ayuu ku dhamaaday kulbiyow kutubada hoose qaabka isha ka dhacay ama wilaayada jubbooyinka barta saddexaad waxay ahayd wilaayada baiyo bokool gaar ahaan deegaan dhaca magaalada baydhabo iyo manaas dhexdooda layaa goofguduud meesha isbaara waxaa u taalay niman murtadiina mujaahidiintu markii ay ka war heleen inay halkaas baabuur badanna ku haystaan dadna ku dhibaataynayaan weerar ayay ku qaadeen qoshaysan meeshaasna waa laga cayrshay murtadiintii xaarid xabashida oo xoogaa u jiday ayay gaareen xabashadii dib bay usoo canaanatay si ay dib ugu noqdaan bartoodii control oo aydana ku isbaaraysanayeen murtadiintu soo rogaalcelintaa dambe oo murtadiintana mujaahidiintu waa u jila degeen waana ay jebiyeen marka labaad markii ay jabeenna ma ayaysan awoodin mar saddexaad ayaga xabashaduba inay soo rogaal celiyaan si nabada ayayna meeshaas mujaahidiintu ay gacanta ugu hayeen muddo cabaara ilaahay baa ku mahadsan intaas oo dhan marka marka la isku geeyey in badan ahaanaa ka wada bixin oo aada u ballaarnay sida runtiiya waxay ku tusinaysaa in cadowgu hoosu dhac ballaaran oo qof walba uu fahmi karo oo caqligu inuu ku socdo mujaahidiintuna xeeladii ay qaateen oo ahayd in cadowga istidraaj lagu sameeyo oo maarata loo baqabeenleeyo oo markuu magaalooyinka soo galo oo isballaariyo aayar waxa weeyaan dhexda laga kala gooyo hameenkii la miro oo waxa weeyaan si walba loo weeraro si loo fuusiyo inay sideedii ku socoto ayna guulaysatay boqolkiiba boqol ay guulaysatay dadka waxaan u sheegaynaa marka mustadcafiinta ah kuwa iyagoo hubka qaadi kara la hadli mayno oo ka fariisay jihaadkii oo jecel inuu mujaahidiintu ay guulaystaan waxaan leenahay insha allahu tacaala wiilashiidu waa guulaysteen jihaadkooduna waa barakoobay gaaladuna jabka ugu dambeeyey baa ku socda wakti aan dheerayna insha allahu tacaala waad arki doontaan haddii ilaahay raayintiina nool busha kaba dambaysta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu